bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha mey sannadda labada kun shan iyo tobanka ku soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya maanta ka soconayo qabanqaabada asqaran oo loo sameynayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maalintii shalay kooxaa hubaysan ay ku dileen waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho ayadoona dilka ay ka dambeeyeen kooxa hubaysan oo la tilmaamay gaarigiisii inay ku horjareen gaari kare xildhibaanka ayaa waxaa lagu magacaabaa yuusuf idiris waxauna yuusuf dirir waxauna ahaa mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana kooxo hubaysan ay ku dileen inta u dhexaysa isgoysyada shaqaalaha iyo dabka ayadoona kooxaha falka dilkaa geystay goobtaasi ay isaga baxsadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda ayaa lagu wadaa in aaska qaran ee loo sameynaya xildhibaankaasi maanta ay ka qayb galaan ka oo haatan qabanqaabadiisa ay ka soconayso gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku amray laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya in gacanta lagu soo dhiga kooxaha ka dambeeyey dilka xildhibaan yuusuf dirir oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxauna madaxweynaha soomaaliya tilmaamay in ciidamada ammaanka laga sugayo oo keliya inay gacanta ku soo dhigaan dembiilayaashii ka dambeeyey falkaasi waxaana qayba ka mid a magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya maanta ka soconaya howlgallo lagu baarayo kooxihii falkaasi ka dambeeyey wadooyinka qaar ee magaalada ayaa u xiran arrimo la xiriira baaritaanka maleeshiyaadkii dilka ka dambeeyey baadigoobkooda wixii warar ee ku soo kordha waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodale laga helo baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen baaqashadii maalintii shalay u baaqday mooshinkii ka dhanka ahaa baarlamaanka jubbaland ka oo ay sheegeen inay ku timid habacsanaan dhanka guddoonka sida ay ku warrameen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada keenay mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in habacsanaan dhanka guddoonka ka jirto oo u baaqday guddoon codayntii loo qaadi lahaa baarlamaanka jubbaland oo mooshinkooda muddooyinkii lasoo dhaafayba laga akhrinayay xarunta baarlamaanka soomaaliya lagana doodayay ayadoo ay jiraan sidoo kale mudanayaal soo dhoweeyey baaqashada waxayna tilmaameen mudanayaashaasi in jaanis loo siiyo xukuumadda soomaaliya si ay wax u saxdo ayadoona warqad ka socota ra-iisul wasaaraha soomaaliya shalay ay soo gaartay xarunta baarlamaanka soomaaliya taasoo looga dalbanayay inta muddo ah in la hakiyo mooshinkaasi xukuumaddan ay isku dayi doonto sidii ay wax ku sixi laheed balse arrintaasi waxaa gaashaanka u daruuray mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo ku adkaysanayo in cod gacantaag ah loo qaado baarlamaanka jubbaland ka oo ay tilmaameen inuu ku yimid safo aan sharci ahayn sida ay qabaan mudanayaal uu ka mid yahay daahir amiin jesow gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo federaaleynta baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay in cadaaladda mar uuna imaan doonto ha dheeraato ama ha dhowaato sida hadalka u dhigay dhanka kalena baarlamaanka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay mooshinka laga keenay mid sharci darro ah sida uu warbaahinta u sheegay mudano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi oo lagu magacaabo jeelle maxamed aadan waxa uu sheegay inay tahay baarlamaanka soomaaliya inaysan sifo sharci ah u lahayn inay ka keenaan mooshin ka dhan ah baarlamaan ka mid a baarlamaanada federaalka ah ee la doonaya in dalka laga hirgeliyo ayadoona uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid u taal oo keliya xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in dhismaha baarlamaanka jubbaland ay goobjoog ka ahaayeen madaxda mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya sida madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay arrinta qusayso waxa uuna ku dhaliilay baarlamaanka soomaaliya inuu ka badbadiyey arrinta ku aadan mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka jubbaland waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sidoo kale shir jaraa'id ku qabtay madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe kaa oo ka hadlay arrinta la xiriirta mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka maamulkiisa waxa uuna sheegay inuu yahay mid aan sharci ku salaysnayn sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha maamulka jubba waxa uuna baarlamaanka soomaaliya ku eedeeyey madaxweynaha maamulka jubbaland inuu burburinayo hirgelinta federaalisimka dalka la doonaya in laga hirgeliyo asigoona dhanka kale ku dhaliilay waxqabad la-aanta baarlamaanka soomaaliya sida uu ku warramay madaxweynaha maamulka jubba oo sheegay keliya inay ku mashquulsan yihiin sidii ay ku burburi lahaayeen dhismaha maamulka haatan la doonayo in laga hirgeliyo deegaanada jubbaland ee uu ka arrimiya maamulkiisa
in maamulkii baarlamaankii lagu soo xulo gobol iyo degmo iyo tuulo oo beel waliba tuulooyinka iyo la tiriyo inay tahay waxaa la diidan yahay oo la doonayo inaan weligeed qabiil iyo four point five aan u fadhino oo halkaa markaa dad badan oo malaha ka yaaban meelay kasoo galaan inay waayaani inay buuqa inta badan asaas ay u yihiin iyo in federaalka diidan oo iyagu waxay diidan yihiin ay tahay federaal diid iyo inaan systemka aan hirgelin waxaa aada nasiib darro waa markaa baarlamaankii soomaaliya oo aan ognahay maanta su-aasha cid walibana weydiinaysa inta inay tahay war twenty sixteen maxaad qabanaysaa laba kun iyo lix iyo tobanka maxaa idin yaala muxuu noqonayaa we- dariiqa looga gudbayo shaqada u taala intay la egtahay aan garanayno in shaqadii baarlamaanku ay kusoo urursato oo ay noqoto mooshin ka qaad mooshin u guur yacni wax mooshin la yidhaahdo kan mooshin ka keen kan mooshin uga guur kan mooshin ka waxe waa waxa weeya waa waa qise aanan fahmi karin xaqiiqaha shaqada u taalla iyo waxaa la iskaga waxaynaya aanan garanayn hadalka madaxweyne axmed madoobe ayaa imaanaya xilli weli ay jiraan nabadoonno iyo dad ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka iyo gado oo dhaliisan baarlamaanka jubbaland iyo siyaasadda maamulka u ka ka arrimiyo deegaanadaasi ee u hogaamiye sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana ka mid ah dadka sida adkaa kaga soo jeedo gobolladaasi ee sida adkaa u dhaliisan baarlamaanka jubbaland nabadoon cadow siraad oo ka mid ah nabadoonnada ku dhaqan gobolkaasi gado kaa oo tilmaamay inay si aad ah u taageersan yihiin mooshinka ka dhanka ee baarlamaanka jubbaland ee haatan yaallo xarunta baarlamaanka soomaaliya kaa oo muddooyinkii lasoo dhaafay doodiisa ay ka soconaysay madaxtooy mada- magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya anu hayno oo eh, xildhibaanada eh, mooshinka ka keenay waxaa lagu tilmaamay baarlamaanka reerka waduba Eh, xildhibaanada horta waan leenahay waxana dalka weeye eh, waajibka ilaahayan bay guteen Eh, waana waana waxaa aad iyo aad baan usoo dhaweynayna waana taageersanahay Eh, waxaan leenahay kuwa kalena ha ku dayeen ummadan ayaga wakiilka ah waxyaalana kala xisaabtan ayaa kutub weyna gacanta saareen u dhaarteen marka sida u dhaarteenna ummadda wixii dhibaatada ku hayaa bay gateen Eh, sida ay tahay inay u wajahaan oo dastuurka dalka ilaaliyaan sidaasaan ayadan macnaha yaa ugu hambalyaynayna oo kula dardaarmaynaa Eh, midda kale markaan usoo gudbo baarlamaankaas walaalow baarlamaanka horta wax kala bafisho iyo eh, wax kala qabtoosho iyo waxyaalahaas maaha waxa ugu badan dadku waxa waa la kala bafsan karaa soomaalidu waxaa kala heeseen kartaa meeshaasi waxaan leeyahay wax ka dhacay waa waxaan nagaan waafaqsanayn halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer guddiga gaadiidka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ka cabanayaan isbaarooyin xaddhaaf ah oo yaala de- qaybo ka mida deegaanadaasi ee gobolka shabeellaha hoose ayagoona ku eedeeyey rag ku libisan dareeska ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka dambeeyaan arrinta dhigashada isbaarooyinkaas oo ay tilmaameen in lagaga qaado lacaga aad u fara badan kuwa ay ka qaadayaan maleeshiyaad hubaysan oo sita dharka militariga soomaaliya waxa ay sheegeen in degmada afgooye ilaa maa laga gaaro baraawe ay jiraan isbaarooyin xiriirsan kuwaasi oo lacaga aad u fara badan looga qaadaya gawaarida xamuulka iyo kuwa dadweynaha ee mara halkaasi waxayna sheegeen in lacagahaasi ay yihiin kuwa ay xamili karin taa oo haatan qarka ay u saaran yihiin sida ay ka dhawaajiyeen joojinta howlaha shaqo ay u hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanadaasi dhibaatooyinka ka sokow waxaa jira tacadiyo inta badan ay la kulmaan dadweynaha ku safraya waddooyinka gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo dhibaatooyin kala kulma rag aan la garanaynin halka ay ka amar qaataan oo ku libisan dareeska dowladda soomaaliya kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafayna dowladda ay ka gaabisay wax ka qabashadooda xilli maalmo ka hor ay socdeen howlgallo lagu baadigoobayo dhigashada isbaarooyinka dadka ku howlan walow haatan aan la garanaynin waxyaabaha sababay inay dibku ugu soo laabtaan deegaanadaasi dadka dhiganaya isbaarooyinkaasi wararka naga soo gaaraya deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxa ay sheegayaan in ay dhibaatooyin kala kulmayaan rag ku libisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya dadka ku dhaqan halkaasi sida uu ka dhawaajiyay guddoomiyaha deegaanka jasiiro ee maamulka dowladda soomaaliya ninka lagu magacaabo muxudiin oo sheegay in dhibaatooyin ay kala kulmayaan guutada ciidanka xoogga dalka ee ku sugan halkaasi dadka shacabka ah kuwaasi oo boob iyo handadaadba ku haya sida hadalka u dhigay bulshada ku dhaqan deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayuu ugu baaqay in arrintani si deg deg ah wax looga qabto ayaan dhaweywaakii buu ka dhacay oo la yiri matalan dad muqdishan dad muqdisha waxmeyn oo la yiri inta dowladda arrintaas dadka shacabka ay ka cabanayaan hiliigoodu keena la buuga ay ka camatadaan si awooda dadka dhulkeena buugayo u asasan marka waxaan hadda waxada maxkamadda nin degan deegaanka oo dhulku ahay ayaa maxkamad dhulkiisa la falanaa maxkamadda degmadaas miyuu warqad joojina kala yimiday anaa loogu soo adereysgareeyey waxay magaalsanay waa si fiican waa ilhaami waayay warqaddu waxaa ila joojintaada maxkamadda ciidanka amniga loogu talagalayna waa ciidanka xilka dalka meesha jooga waa joojiya australia
warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waa nagay intaa waxaa warka idiin soo saara idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh